wararkii maanta iyo sweden dowladda sweden iyo xisbiyada senter bartiyet iyo libraalana ayaa ku heshiiyey miisaaniyadda ciidamada xoogga sweden xeerjajabkan ayaa waafaqsan hindise ay gugii hore keeneen guddiga gaashaandhigga oo xilligaa lagu guulaysan waayey heshiiskan ayaa ku dhisan in miisaaniyadda ciidamada sweden lagu daro shan bilyan oo karoon sannad kasta min labada kun iyo labayoabaatan ilaa labada kun iyo shan iyo labaatanka wariyaha ekood ugu qaybsan umuuraha siyaasadda ee matis erikson oo miisaaniyad kordhintan ku sheegay tii ugu badnayd tan iyo dagaalkii qaboobaa ee dunida ayaa faahfaahinaya labada kun iyo labaiyo labaatan waxay miisaaniyaddu tahay lixdan iyo afar bilyan oo karoon waana lacag badan balse waxaa guud ahaan ku kordhaysa min shan bilyan oo karoon ilaa labada kun iyo shan iyo labaatan iskuullada gaarka loo leeyahay ee sweden ayaa dhex mushaaxaya xaalad dhaqaale oo wanaagsan iyadoo ay dugsiyada akademiya iyo dugsiga caalamiga ah ee ingiriisku ku dhawaaqeen inay heleen faa'iido ka badan nus bilyan kron sida ku cad xisaab xirka la sameeyey sannadkan cecilia marlow oo kusimo ka ah maamulka sare ee dugsiga caalamiga ah ee ingiriiska ayaa sheegtay inay ku faraxsan yihiin inay heleen faa'iido gaaraysa boqol iyo konton iyo afar milyuun oo kron halka akademiya uu helay afar boqol iyo koob iyo soddon milyuun oo kron baryahan dambe waxaa mar kale dib u soo labakaclaysay dooddii ku saabsanayd in xijaabka hablaha laga mamnuuco iskuullada iyo inkleer cabdinuur maxamed oo ka mid a soomaalida swiden ayaa sheegay in arrintaasi ay ka dambayso cabsi islamarkaana gabadhiisi yar uu xijaabku u yahay astaan iyada iyo xaafadda ay deggan tahayba ninka dhahaya waa khasab waxaan dhihi lahaa anigu waa model xaafadayda model buu ka noqday gabadhayda yar ee aan toban sana gaarin weli iyo kuwa iyada ka sii yaryar bixi maayaan bannaanka haddaan xijaab sidan xataa haddaa iraado ka tagin ka tegi maayaan sababtoo ah kuwii ka horreeyey ka waaweynaa bay arkeen oo xiran waxay arkeen in iyaga keliya ay xaafadda degan yihiin oo waxa xaafadda deganba ay yihiin dad laysku soocay oo aan la mid ahayn dadka kaleete waddanka ku nool ama magaalada qaybta kale ku nool
waxaad boorkan ka rukuman kartaa sr play spotify itunes ecast bodcaster iyo dhammaanba goobaha laga helo boodhyada maxamed xaaji laanta af soomaaliga ee radio sweden